kaamka daryeel waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose. Kaamkan ayaa waxaa ku nool dad danyar ah oo ay ka dhammaadeen xoolihii ay dhaqanayeen, iyagoona soo maciin biday deegaanka Doble oo ay horay ugu sii joogeen barakacayaal kale. Kaamkan ayaa waxaa ka jira xaalado bini'aadannimo oo isbiirsaday sida hoyla'aan, biyo-la'aan, caafimaad darro iyo arrimo kale. Haddaba qaar ka mid ah bulshada danyarta ee ku nool kaamka daryeel oo redio sanguni la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee kaamka iyo daruufaha ka jira iyagoona maamulka deegaanka iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in lala soo gaaro gargaar degdeg ah meeshaan hadda haddaan kaaga warran wallaahi dhib badan aan ku noolahay een dad iska xamaali ah oo markii wax ama xoolo ka soo dad xoolo ka soo dhamaadeen dad magaalada xamaali iskaga jooga waxyaalo kala nooc nooca dadkan uu isugu dhex jiray markii horeba nolol maalmeed raadsanaya marka annagii oo magaaladii ka dheero hadda nolol maalmeedka magaalada laga raadsanayo nagu fog yahay annagii oo maxaan ku dhahay biyo haysanin annagii oon haysanin musqulo annagii oon haysanin waxbarasho waxyaalo badan oo isugu kaaya darsan marka hay-adaha dowladda maxaan ku dhahay qofkii muslim ah oo wax la bixi kara intaba waxaan ka codsanaynaa in kaamkan wax loo qabto dadka abaaraha soo barakacayna nahay hay-adda sharaftana waxaan ka codsanaynaa inay gargaarna siiso inay hoyna siiso baahida bukada istaallaha wax kasoo iskaga baahannahay xoolo toban neefaan ka qaba tobanka neefna abaartaa iga dhamayse hay-adda sharaftana waxaan ka codsanaynaa inay gargaarna soo siiso falan falan hay-adda sharafta leh sano biyo ma haysano waxa kastoo biyo iyo baad baa la dhahay biyo ma haysano baadna ma haysano hay-adda sharafta leh si degdeg waxaan ka codsanaynaa inay abaarana soo saameyn inayn wax la dhahay ay wax nooga qabato iyadana waa waa kaalmeed waxaan u dirsanaynaa iyo hay-adda sharafta leh inay kalkaalana soo siiso wax hadda oo gargaaran weli aan haysano ma laha wax nooga soo qabtana ma laha hay-adda sharaftana waxaan ka codsanaynaa si degdeg dadka abaaraha oo inayna soo kaalmeyso oo waxay nagu soo tara karta dadka walaalahayna muslimiinta waxay nagu soo tara karta aan kasoo helno